سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من كره الدعاء بالبلاء baabu dikri man bal ciddii bal sheegitaankeed iyo caddaynteed baabkeed weeye kariha nacday adducaa duco lagu ducaysto bilbalaayi balaaye imtixaan ruuxu dee ilaahay waata aynu soo maray in dee ducooyinka uga mudan iyo waxyaalaha la weydiista waxa ugu waaweyn ay kaba mid tahay caafiyad inuu ilaahay ku badbaadiyo oo adduunya aakhiraba u kugu arsaaqo badbaado iyo salaamo aafaad iyo amraad iyo asqaam iyo dhibaatooyinba laga nabad galo waana tii aynu soo maray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh adeerkii cabaas bataa inuu faray mar uu weydiistay ducata ugu weyn ama duca inu baro uu kuba ducaysto baabkii baa-u man sa'ala allaha alcaafiyatana xadiidkii bal uu abubakrin rasuulka ilaahay wafaadkiisii isagoo mimbarkiisii kuga joogsaday uu yidhi daahirka lafdigu si wuxuu isagu yidhi bay hade dee waa xadiid marfuuca oo walow qaaladaa dee waxa weeyaan abubakar baa yidhi halkii aan ka dhignay say imaam axmed musadkiisiiya ku sugan haddana duruqda kale xadiidka ee wuxuu kasoo naqlinaya rasuulka ilaahay baa saa yidhi isagoo halkan oo kala joogsaday bay ahay iyadna waa tii noogu sugnayd isal llah almucaafaat ilahay taa weydiista alwatam marka waxaa kaloo aynu soo maray in xadiid aynu kuba soo maray kollay tirmidiyana waa kuba sugan yahay ruux rasuulka ilaahay salawaau rasuulka ilaahay soo maro weydii isagoo ku ducaysanaya allahuma inii asaluka sabra ho huu ku yihi qad sa'alta rabaka albala fasalhu alcaafiya alcaafiyo weydiiso haddaba in ruuxu haddii dhibi ay haysato imtixaan ku dhaca ama balaayo xanuun ha noqoto dhib kale haba noqoto wax dee isaga aafo oo kuba yimi ay jiraan dhinac inuu ilaahay dee uu bal maalan uu sabro taas waa la faraya waxaa dee uu kuba sabro wixii ilaahay uba qadaray oo sabirka qaybihiisa aada u waaweyn bay kaba mid tahay ilaahay inuu weydiisto caafiyana waa la faraya ee ruuxii oo waxa weeye balaayaba aan iyo dhibi haysan oo doonaya bal amayn dembi iyo kafa dembigiisan uu gelayo kafaaro inay uga noqoto si uu isagoo daahiro nadiifa aakhiro uu u tago inuu ilaahay sii weydiisto ilaah ilaahu imtixaan oo adduunyadan iguba imtixaan ama aakhiro wixii aad iiaa igu ciqaabi lahayd imika igaba sii gooyoo kale waa balaayo uu ilaahay weydiisanayo imtixaan uu weydiisanayo war taas karahada kuba sugan iyo ciddii bal maalan tidhi taasi ma habboona wixii daliilkooda iyo xujadoodu ahayd bar taas baa markaa baab ku yahay wuxuu uhi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaثna axmed bnu yunusa qala xadaثna abu bakri can xumaydi can anasi qaala anahu qaal axmed waa axmed ibnu cabdillaahi bnu yunus abubakarkan maanta axmed uu ka warinayaana waa ninkii muqriga ahaa abubakr ibnu cayaash weeye caabidka ahaa kaa weeyeyn horeba kitaabka ugu soo maray wuxuu yihi anas ibnu malik qaala rajulu nin baa yidhi cinda nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay agtiisa allahuma ilaahayow lam tucdinii imaad siin maalan xoolo oo fa atasadaqu bihaan sadaqayso halkaa ajri iyo hawaab aan kaba helo ee fabtili fabtil fabtalinii i imtixaan bibalaayin balaayo igu imtixaan yakunu aw qaala fiihi ajrun waa yakunu fiihi ajrun weeye oo aniga igu sugnaanaya ajri aan kaba helo na waa nin baa ducaysanaya rasuulka ilaahayna waa maqlaya wuxuu leeyahay xoolo malihi ilaahay oo aada siis dee markaa aan sadaqo ula baxo haddaan xoolo leeyahay dee sadaqadaan la baxaya ajri badan aan ka heli lahaa geesna kafaara ii noqon lahayd markaa kol hadday taasi i dhaaftay oo xagga ajri aanu igaba iman ahayn igu rid imtixaan iyo balaayo kafaaro ii noqda ajrina ii noqdoon ajri kaba helo kol haddaan jaanibkan keliya wixii a maalkii ajrigii lagu helayay aan helayn saas baa uu nin yidhi rasuulka ilaah agtiisii buu kaba yidhi faqaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh subxaana allah tacajub buu la yimi la yaab uu ninkan hadalkiisii iyo ducadiisan laba yaabay buu laba yimi dee culayska ay hadalkani leeyahay iyo haddii ilaahay imtixaano ibnu aadam waa daciifo uma adkaysan karayo ma sabri karayo oo dee ama ma qaadi karayo tii baa rasuulka ilaahay ulaba yimi oo dee subxaana allah iyo laa ilaaha ila allahu iyo meelo kala duwan baa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo waxaan la uu maqlay la yaaban ayuu laba yimo bal tacajub wala asalkoodu dikrigaa yahay ee waxa weeyaan dee tacajubna waa loola yimaadaayo halkana meelihii baabay kaba mid tahay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ee laynooga soo naqliyey inuu tacajub ahaan u isticmaalay kelimadan dikriga ah laa tudiiqu ma karisid oo haddii ilaahay balaayo kugu rido ku imtixaano ma qaadi kartid ma karigaysid alaa qurta maa tidhaahid inta aad halkan ka leeday ilaahow dee fabtalinii bibalaa-in yakunu lii fiihi ajrun aad kaba leedahay maa tidhaahid allahuma aatinaa fi dunya xasanata wa fi laakhirati xasanata waqinaa cadaab annaar saa maa tidhaahid waa ducadii shaamilka ahayd waa ducadaa qur-aankana adciyadiisay noogaba mida rabbanaa bedel iyadoo dee allahuma bedelkeeda ay tahay horena waa ti aynu usoo maray rasuulka ilaahayna dacooyinkiisii jawaamicda ayna kaba midtaan soo ogaanay bal haddaba intan aada dhibta iyo rafaadka iyo kadeedka ilaahay weydiisanayso isagana waa niyo fiican unbay ahayd oo wuxuu islaa halkan dee markaa lagu imtixaano adna aada sabirto ajri baad ka heli inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab halkaas baa ti ajrigii aada xoolaha kuba heli layd haddaad xoolo leedahay ood sadaqo ula baxdo ayaa meesheedii ku geli isagu taasuu lahaayo wuxuu doonayay ajri iyo taas buu lahaa laakiin dee umuuraha maxaa ka iman kara iyo waxyaalahaas iyo inay waxani wax culus soo dhici karta inaanuba qaadi karin yahay sida xadiidka ama riwaayada dambe inooguba iman doonta taas isagii waxaa weeya markaa umay muuqan rasuulka ilaahay muxuu baray isaga inuu ku ducaystay ilaahayna adduunyada inuu xasano siiyo aakhirana xasano siiyo bal dee xasanadii addunya wax kastoo dee shaksigan dee ama wanaagsan oo dee waa laftii inoo shamlinaya san hore usoo maray barhkood sida xasanulbasri cilmiga iyo cibaadada xasanadii adduunyaha kaba dhigo aakhirana dee waa wixii bal matalan xasanadii aakhiro badbaado naar laga badbaado iyo janno la galiyo ridihii ilaahay iyo aragtidiis iyo umuurahaas oo dhan ayaa xasanadii aakhira noqonayaan marka adduunyana wanaag weydiiso aakhirana ilaahay wanaag weydiiso oo arrinkan iska daaweeye waxaan aad ku ducaysanayso bal xadiid kaleana inoo sii caddayn waqinaa cadaab annaar xadaثna أحmed بن yuنuس وأحmedkii un qaala xadaثna زuhayr qaala xadaثna xumayd can anas bal lafdigan imika inoo bilaabmaya yaan lafdiga dee kolley asalkiisa muslim iyo tirmidi iyo way wariyeen walow muslim ka yar ka taamsan yahay riwaayadiisu riwaayada tirmidi waanan arki doonaa tan dee bukhaari lafdigiisan uu aladabulmufrad kuba wariyey xagga sanadka mar halkii abubakr ibnu cayaashun baa zuhayr ibnu mucaawiya yimi intuna waa dad aynu garanayno macnaha xadiidku waa xadiidkii hore oo yar ka yar dheer intii hore gees kalena waxa kuba sugan uun ama xadiidkii hore isla mid yihiin un oo dee shaahid buu xadiidkii hore u noqonaya gees kalena xagga sanadkii wax isbedela waxaa jira uun waa zuhayr iyo abubakrin baa halkaas oo sheekha axmed ibnu yunusun baa laba sheekh isagaa leh un midna waa abubakrin waa riwaayada hore midna waa zuhayr ibnu mucaawiya oo riwaayadan aan hayno qaala wuxuu ihi anas de waxa weeye dakhala uu soo galay qultu lixumaydin malaa markaa zuhayr xadiidka ka maqlayay ayaanu raacin faacilkii deeta zuhayr baale waxaan ku yidhi xumayd annabiyu sala allahu calayh wasalam ma nebigaa kade ruuxan meesha ama shaksi buu u yimi gurigiisii ama halkiisii ugu yimi uu soo booqday nebigiibaa ka soo galay qaala wuxu uhi nacam haa oo macnuu waa maxay dakhala nabiyu sala allahu calayh wasalam lafdiga tirmidi oo kale caada nebiyu bay halkan ahayd uu soo booqda oo ruux xanuunsanayay markaa qaala nacam u dakala calaa rajuli nin buu usoo galay qad juhida la rafaadiyey macnaa waa nin madhay weeyaan oo dee juhida jahdigu waa mashaqadiyata min almaradi xanuun daraaddeed fakaanahu waxaabad moodaysa xagga dacfiga iyo siduu u dhammaaday farkun waa shimbiraha markaan ama dee ay baal dilaacsadaan waa kooda yaryar waxyaalahan duulo mantuufun dhogortii laga rifay dee markaa horeba dee isagoon wax saaxaad yarun mooye weli aanu usoo bixin reeshka ayuu dee markaa hore xaaladiisu tahay intuu yar yahay ilaa bal matalan haddaba xagga dacfiga iyo jahdiga iyo rafaadka waxaabay ahayd moodeysay inuu dee waa si waa xanuun baa ku raagay aada iyo aada xanuunkii ugu adkaaday uu dhammaaday inuu yahayba farkigaas aan lahaynba wax riisha iyo wax dee taasoo aan lahayn iyo baalalka aan lahaynba ayaabaad moodeysay adigu arrinku waxa weeyaanun waa xagga marka la eego dacfigiisii iyo si u dhammaaday weey qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yidhi udcu llaha bishayin aw salhu bal ilaahay bari dee waa isaga waaba ruuxaas mudarka man yujibu lmudara idaa dacaah ducadiisina waa la arkaa in ilaahay u aqbalo bal ilaahay wax weydiiso udcu llaaha ilaahay w bari oo bishayin shay ku bari aw salhu wax weydiiso waxaa kolley xadiidkan si aan sheegayo muslim iyo tirmidi iyo bal riwaayada muslim oo qeyb dhan dee meel in waxa weeyaan sanad halkani u dhantay uba dhan waxaa iya riwaayadu ahayd rasuulka ilaahay markuu xaaladiisan arkay inuu ku yidhi maxaad ilaahay weydiisan jirtay oo imika maahaba bari imika ducaysan maaha ee maxaad intii hore aada ku ducaysan jirtood ilaahay weydiisan jirtay taas buu ku yidhi markaasaa fajacalayo imika taas markaasuu sheegay dee ducada imika ama hadalkan imika duca inoo soo socday waxaan rabbigii kuba baryi jiray laakiin laftigan imika adabka waaba isagoo rasuulka ilaahayna ama aamiin haba yidhaaho ed ama xaaladan dee uu kuba jire uu aada iyo aada u dhibaataysan yahay oo uga dhow yahay aqbal ducadiisa la aqbalo markuu xaaladiisu aanay tan ahayn taas be ducayso wax ama ilaahay weydiiso fajacala yaqul wuxuu bilaabay inuu yidhaaho allahuma ilaahayow maakii anta adigu mucadibii ku igu cadaabaya aad tahay amba bihi isaga fi laakhirati wixii bal aad igu cadaabi lahayd aakhiro facajilhu dedejiyo fi dunyaa addunyada igu soo dedeji oo waxa weeyaan wixii aad igu ciqaabi lahayd aakhiro adduunyada igu soo dedejiye taas baan adigu ayuu ku ducaystay kolley lafdigaa muslimiyan sheegayana waxay ahayd inuu yidhi saasaan odhan jiray taasaan ku ducaysan jiray taas buu yidhi facajilu fi dunya qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay subxaana allah waati laa tudi tastadiicu ma karaysid aw qaala laa tastadiicuna arrintaas oo kale ma karaysaan oo ilaahay oo dee idi imtixaana bal dee adnaa shay oo ciqaabtii aakhiraba dee iyadu waa cadaab iyo wax e dadkuna laakiin si kaley u abuuran yihiin oo iyadoo aan la qaadi karahayn oo aan loo adkaysan karahayn baa haddana kuma dhimanayaan taasee tani way ka duwantao dee binyada iyo san dadku ay u abuuran yihiin baa kala duwan aakhira iyo taas ruux naar uun ku dhex jiro intaa kolba jirhkiisii ay dhammaynaysa haddana nool uun laa yamuutu fiiha walaa yaxya ama dee waxa weeyaan kulamaa nadija juluudun bedelnaahum juluudan hayra lakiin adduunyadu taasi way kaba duwantao xanuun yaroo kooban ee dhib yaroona kooban baaba dadkii aanay qaadi karahayn ma karaysid ama ma karaysaan alaa qulta maa tiraahd halkan aada ducadan aada leedahay allahuma maa anta mucadibii bihi fi laakhirati facajilu fi dunya maa tidaahid allahuma aatina fi dunyaa xasanata wafi laakhirati xasanata waqina cadaaba annaar wadacaa lahu rasuulka ilaahay ninkii wuu duceeyey fashafaahu llahu caza wajala ilaahay ayaa caafiyey oo bogsiiyo bal markaa muxim waxa weeye in balaayiya imtixaan ilaahay la weydiista maaha laba arrimoodba waan loo weydiisanayno mid weeyaane ruuxu markanuu balaayiya imtixaan ilaahay weydiisanayo san oo kale ajridooniyo hadduu yahay dee arrinkii waxaabay tahay inuu leeya waan sabri oo dee sabir uu filanayo inuu sabro halkaa ajri ka helo inuu ku sabriyo in kaleba war uma hayo waxaa dhici karta xaaladu inay isbedeshoba uu sabriba waayo isagoo dhibti ku dhacday ajrigiina waayo ajrinaba waayo sabir la-aani ay kuba timaado arrinta labaad waxa weeyaan oo iyada taasba ee waa tan imika inooguba suganoo ruuxooyin wixii ama arrinkii wuu ku cuslaanayaayoo ma karayo ee waa in ilaahay caafiya la weydiista laakiin ruux hadday wax ku yimaadaan markaas baa la faraya inuu sabro taas oo bar maaha tan unoo kale rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo ay dee dagaalla laba filayo jihaada lagu jiro way dhici karta dad dee shahaado u xamaasaysan iyo ajrigaa jihaadku inay ilaahay weydiistaan inuu ama shahiid ka dhiga ama gaaladii imika uu iskaba hor keenay kulmaan waa si uu arrinkaa uu markaa doonayo waxaanu dee isagii aad iyo aad u raqbaynaya uuba helo ayaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu aleyh waqtiyadaasuu odhan jiray iyadoo la filanayo laa tatamanaw liqaa alcadow ha ku tamaniina cadowga la kulankiisao ruux yaanu jeclaysan inuu imika cadowgii la kulmo nooc baa jirta si wuxuu isku kalsoonyu leeyay dee ama hagaag baan u dagaalamayo waan u adkaysan waxa ka iman doona war uma hayo waxaa dhici karta arrintu inaanu islaaba noqon sanu imika filanayo markay arrintu adkaato ee dhimasho iyo dhaawacba yimaadaan arrintaan ilaahay caafiyo weydiista laakiin maxay noqotay laakiin faidaa laqiitumuuhum fasbiruu se markaad la kulantaan adkaysta sabra tanna waa taas oo kale waa balaayin bay taasi balaayin marka hore ha weydiisan ilahay ha kuba baryin hadday laakiin kugu timaado sabirkii laba kaale iyo ilaahay weydiisiga ad weydiisanaysa inuu kaaba kor yeelo kaa caafiyo caafiyo weydiista waa tan baabu man tacawada min jahdi اlbalaay wuxuu u baabaysan yahay ciddii ilaahay ka magan gashay balaayada iyo imtixaanka mashaqadiisa dee haggan umuurahan munaasabadan buu usoo celiye ducadii tan ahayd waataynu hore usoo maray oo allahuma ini acuudu bika min jahdi albala xadiidkeedii waa xadiidkii un walow ahar uu inoo soo kordhinayo kasii horeeya laakiin waa umuurihii aynu iyada halkaa hore isticaadaadkii rasuulka ilaahiy ducooyinkiisa aan kuba soo maray xadaanaa cumar bnu xafsin qaale xadaanaa abi abi waa xafs bnu khiyaaf qaadigii qaala wuxuu yihi xadaanaa alacmashu qaala xadaanii mujaahidu can cabdillahi bni camri qaala yaquulu rajulu ninku wuxuu ku qowlayaa allahuma inii acuudu bika min jahdi اlbalaayi uma yaskutu macnaa wuxuu leeyahy dadkaa shanigoodu tan tahay dee waana tan rasuulka ilaahay ducooyinkiisiiba ay kama mid ahayd intuu inuu saa yidhaaho allahuma inii acuudu bika min jahdi اlbalaayi haddana aamusoonu intaa waxba raacin faidaa qaala dalik hadduu ducadanba ku ducayso oo uu taa yidhaah yidhah allahuma inii acuudu bika min jahdi اlbalaayi falyaqul ha yidhaaho ilaa balaa fiihi calaawun macnaa waa ikhtiyaarkii cabdillaahi bni camrin arrin uu dooranaya weeye xadiidkii waa ka inoo dambeeya rasuulka ilaahayna inuu ilaahay ka magangeli jiray min jahdi اlbalaa wa daraki shaqaa wa shamaatati acdaa wa suu اlqadaa waana xadiidkaynu horeba usoo maray isa markaaynu usoo marray weliba meel ka horeysa halka aynu kuba soo marayna waynu kuba soo maray inta shamaatat acdaa iyo wixii kuba tacaluqsan ibnu camrin baa wuxuu leeyahay ruuxuu dee ilaahay ha laga magan galo min jahdi اlbalaa way fiican tahay laakiin kol baaba balaayadani adiga ay dee sharaf iyo rifco kuu tahay kol baa ruuxa ilaahay ku gaadhsiiyaa camalkiisii wuxuu ku gaadhi waayey oo darajaad sare ah imtixaankan iyo balaayadan kuba timi ayaa ilaahay ku gaadhsiiya wuxuu bal maalan camalkiisii ku gaadhi kari waayey ayaa oo dee iyaaba sabirka uu tan ku sabray iyo imtixaankan iyo balaayadan ayaa dee intay u noqoto waxa weeyaan kafaaro sayi-aadkiisii ah ayay haddana darajaadkiisii loogu kor yeelo maqaam sare ayuu ku gaadhaay oonu camalkiiba kuba gaadhin marka marka jaanibkaa laga eego dee balaayadani khaasatan haddii lagu sabro wax weyn bay leedahay oo ah inuu adduunyadii intay kafaaro u noqoto aakhira isagoon wax dembiba lahayn tegayo darajaad loogu koryeelayo faa'iidadaa weyn bay leedahay yaanu ku aamusinuun oonu ku daysanun allahuma inii acuudu bika min jahdi lbalaaye laakiin balaayo dhammaanteed yaanu rabbi ka magangelin tii faa'iide iyo nafci uguba sugan tahay ee darajaad loogu koryeelayo meel sare uu ku gaadhayo ama dembi lagaga dhaafayo taa waxba yaanu ilaahay ka magangelin buu leeyahy ee tii kalen dee taa ahaynen sabir la-aan iyo waxyaala la socotun ilaahay ka maangalo ha raaciya buu leeyahy hadduu yidhaha allahuma ini acuudu bika min jahdi lbalaayi ilaa balaa-an fiihi calaawi balaayo ama imtixaan sarayn rifco iyo koryeelo kuba sugan yahi mooyaane balaayada kalean kaa maangelaya oo ti dee isaga manfacadaasi ay uguba sugnayd yaanu ilaahay ka magan gelin waa taas ilaa balaa-an fiihi calaawi bal xadiidku waa kan u idlaaqay rasuulka ilaahay xadiidku cafiya inaan ilaahay weydiisanana waa layna amray waaba kan xadaanaa moxamed bnu salaamin qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyeynata can sumayin can abi saalixin can abi hurayrata ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana yatacawadu kale waa xadiidkaynu soo maray sanadkana horeynu usoo maray yarjaash dee kolley kan iyo kii ka horreeyeyba iyo kuwii ka horreeyey imika horta saddexdan imika ama afar baa kii afraad baan maraynaa waxa weeyaan intaba asaanideedu wax cusubi kumay jirin oo waddadaynu hore usoo marayn wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana wuxuu ay yatacawadu mid magan gala ilaahay min jahdi lbalaa'i wadar wadarkii ama daraki shaqaa shaqinimaha leelkeed ay ruuxii haleesho washamaatat ilacdaai waa dadka colka ah ee colkiisa digashadooda ay ku digtaan waa farax ay ku farxaan balaaye imtixaan iyo wax isaga kuba hebsaday iyo wasuu ilqadaai wax wax la xukmiye weeye waa qadaha ilaahay waa wixii isaga loo qadaray ee loo gooyey kaa ilaahay marka la eego qadihiisu de waa kaa xikmad uu lahoo xumaan ma laha laakiin waa ruuxa waxa nasiibaya ee gaadhaya ayaa dee kolna wax isaga dhib ay uguba sugan tahay oo mashaqa ay ugu sugantahoo kan dee laguba tiriyaa suu alqada ama suu almaqdi kolna kaba duwan laakiin waa wixii maqdiga ahaa ee isaga loo qadaray ee loo xukmiya loo qadaray kaa xumidiisana waxa weeyaan ilahay buu kala magangeli jiray bal kolley xadiidka hore inuu soo marray waa xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen horena waxaynu ugu soo marray sufyaan ibnu cuyeyne inuu afartan uu kaba kooban yahay xadiidku qaybood ama dee duco uu kaba kooban yahay mid ahaan isagu inuu ziyaadiyey dee awqaadaha qaarkoodna waa kala sooci jiray waanu kala xusuusnaa ruwaadna way kaba warisay mararkii dambena waa iloobay tay ahayd balna umay kala socnayn oo waa kii aynu soo marray inuu yidhi mid baan siyaadiyey oo tii ay ahaydna ma garanayo wixii taa ku tacalluqsanaa kitaabkan kusoo marray waanan soo dee waynoo horreeyey baabu man xakaa kalaama arajuli cinda alcitaabi baabu bayaani man balcid baa baabkeed caddayntii weeye xakaa xikaayootay ee dee soo naqlisay uune ku hadashay kalaama rajuli nin hadalkii cinda alcitaabi canaanta agteeda oo xadiidkan ku arki doonaaye macnaa ruux baa ruux canaananaya ruuxan uu canaananayaana hadal buu yidhi hadalkiisii buu ku celiyey oo isaga dee waa isagoo hadalkii waa wixii uu kuba inkirayey waa wixii uu ku canaananayey marka hadalkii ruuxii buu dib u soo qaaday oo isagu ugu celiyo uu yidhi waa xikaayo kalaamkiisii waana mawdicii inkaarka iyo diidmada uu hadalkiisa kuba qoonsanayay ama kuba canaananayay bal wixii taa kuba yimi kale xadiis baan arki doonaa waana kan wuxuu uhi markaa musanifku xadaثna cabdاللahi بن abi bakri وmslim naxwahu qaala xadaثna الأswad بن shaybaan can abi nawfl bn abi caqrabi ana abahu saأla الnabiya slى الlahu عalيه waslm can الsawm bal xagga sanadka cabdالlahi bn abi bakrin kan imika inoogu sugan kolley abu bakrin kanna magaciisa sakan ibn اlfadl baa la yidhaah waa nin reer asdiya kunyadiisana abu cabdiraحmaan la yidhaah waana nin kitaabkeennan adabulmufradun kutubtan kale ee umuhaadka ama usuusha ah iyo wixii soo raacay kagaba sugan waa kitaabkeennanun waana dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyey weeye xaafidna xajarna saduuq buu kaba cabiraa macnaa cabdullaahi ibnu abi bakrin oo asakan ibn lfadl min almu'taman laba yidhaha alcatakiyu alasdi bal xaaladiisu taa weeye muslimkan la socda macnuhu waa maxay bukhaari laba nin buu xadiidkan ka wada maqlay midi waa cabdullaahi bnu abi bakrin lafdigiisna waa kan imakaan arki doono midna waa muslim ibnu ibraahim alfaraahiidi waa ninkii maalinta dhoweydna aan soo haynayn lahayn akbaru sheikhin liabi daa-uud weeye xadiidkanna waa ka maqlay laakiin lafdigan imika inoo soo socda waa lafdigii cabdullaahi bnu abi bakrin ama muslim laftigiisu kan ayuu naxwigii ahaa waa xaggii macnaha waa la wadaagsanaya alfaadaha qaaliban waa la wadaagsanaya laakiin lafdigan noo soo socda naxwigii ayuu ahaa kole muxadisiintuna naxwahu iyo milahu labadaba way isticmaalaan markaa kolkol marka ay dee kutubta musalaxa joogaan iyo meelahan kale xadiidkaba dee waxa ay ku kala farqiyaan milahuna haddii xadiid hore inta lasoo sheegay mid kale la raacinayo la leeyahay milahu ama raawi baa la sheegay oo raawigaasaa xadiidkii wariyey raawi labaaduu xadiidku leeyahna waa la sheegay oo la yidhaha milahu waa isla mid lafdiga iyo macnahaba waa isku mid ka hore iyo ka dambe ee aan matigiisii la sheeginee kaa hore un loo ixaaleeyey haddii naxwahu la yidhaahana waa macnay wadaagsanayaan laakiin mudaabaqo xaggii lafdiga ay dee isku wada mid yihiin taasi ma jirto kolkol way dhacdaa oo dee sa muslim baad ku arkaysaa taasoo kaliya iyadoo milahu ay isticmaaleenoo macno ka acamsan tahay u isticmaaleen oo kolkol iyadoo alfaad ay ku kala duwan yihiin milahuna ay u isticmaaleen way jirtaa marka imaka halkan waxa weeyaan un cabdillaahi ibnu abi bakr ibn bukhaari xadiidka waa ka wariyey muslim ibnu ibraahimna waa ka wariyey lafdiga inoo soo socday inoo soo noqlinaya waa kii cabdullaahi bnu abi bakrin kan muslimna waa lamidun buu ahaa sheekh keliya wada leeyihinoo qaalaa labadoodu waxay yidhaaheen xadaana alaswad ibnu shaybaana aswad ibnu shaybaanna kollay imika ayuu inoogu horeysa waa nin isaguna reer basro oo kunyadiisuna magacan aabbihiio kala weeye abuushaybaan baa la yidhaha waa nin hiqo oo caabid ahaa cibaado badnaa ama cibaadii ummadaba ka mid oo hiqa ah oo dadkii saxaabada wax ka soo gaadhay laakiin aan la kulmina waa atbaacu taabiciintu raggii ugu waaweynaa buu noqonaya waxa weeyaan kitaabkeennan iyo muslim iyo waa ku sugan kolley abu daawuud iyo sunanta ibnu maaje iyo dee nasaa iyo mala tirmidi un baanu kuba sugnayn taadiibulkamaal baa waxaa dhacay mawla anas ibni malik walow dee imaka marka la eego kutubtii assaduusiyu nisbo kale ay taaloon ansaarba ahayne reer kale ah oo nisbo kale ee laakiin wuxuu kaba dhigay inuu mawlo anas ibnu malik yahay weeye anasna lamu kulmine laakiin awlaaddiisana dad kaba mida waxbuu kaba wariya marka la eego aswad ibnu shaybaan waxaa ku xiga haddana waayo waa dad inagu wada cusub abu nawfal ibnu abi caqrab abu nowfalkana waa nin isagu reer kinaana ah waa reerkan qurayshina ay gasho dee uu ka yar sarreeyaa unoo baldegaankoodna inta ay qurayshiba degi jirtay iyo inta ku dhow ayuu ahayd bo alkinaaniyo nisbar ay kolkol kutubta u timaado alcariijiyu waa xaaf ibnu xajar siduu kuba dabdiyo laakiin culimada qaarkood alcurayjiyu bay ku dabdiyeene bal ninkan abu nawfal magaciisa waxay yidhaaheen muslim baa la yidhaha magacaa layskuma waafaqsana barhkood camr bnu muslim baa la yidhaha barhkood mucaawiyat bnu muslimin bal kunyadiisan baa halkan ah marka ragga caynkaasee kunyadooda la garanayo magacooduna ama khilaaf ku sugayo ama aan la garanayn kutubta taraajiimta ruuxu markuu ka eegayo waa meesha kunyaday ku keenaan waayo ninku hadduu kunya imika leeyahay sida imika aswad ibnu shaybaan ba waxaan idhi waa abuushaybaan ba kunyadiisu tahay laakiin magaciisii baa la garanayaa haddaad markaa kutubta taraajimta israaday ka baadh magacaad tegaysaa aswad hamzadaad tegaysaa laakiin ninkastan oo kale kunyadiisii baa la garanayaa kolkol magaciisii khilaafkaasaaba kuba sugan ama lama garanayo kitaabka awalkiis aakhirkiisay ku keenaan waayo markay xuruufta o dhan ilaa ya-da dhammeeyaan ayay kutubta taraajimta kunyooyinka bilaabaan marka halkaasay ku soo arooriyaanoo waa ruuxu markuu isleeyay kitaab tarjamo ruuxan kaba baadho kutubtan dee khaasatan ruwaadda caynkana ka hadashaa marka bal waxaan leenahay waa nintaasoo isaga naftiisu kitaabka muslimna waa ku sugan yahay aladab lmufrad kitaabkeennana waa ku sugan yahay amaa bihi abu caqrab oo dee haddii aan idhaahno ninkan magaciisa camr bnu muslim baa la yidhaha muslimkaabuu noqon ama mucaawiyat bnu muslim laakiin haddana inuu awog yahayna waaba suurtagale waa nin saxaabiya oo basro degay oo deeqsiyadii macruufkaa kaba mida oo barhkood ay yidhaaheen khuwaylid ibnu jubayr baa magaciisu yahay marka waaba inuu jid noqdo ama magacan dee hore aan sheegaynay ninkan aan idhi waa magaca waalidkii aan usoo naqlinay de waa umuuraha khilaafku kuba sugan yahay bal waxaan leenahay labadoodaba waan iska soo koobaynaayo magacoodu mid kastaba khilaaf baa jira oo qiila qiila baa kuba sugane abu nawfalna waa nin taabiciya oo taabiciintii dhexe ka mida oo hiqo oo lagu kalsoon yahay aabihii abucaqrabna waaba saxaabi basro degay wa kaana min alajwaad taas ayuu yahay oo saxaabi weeye haddaba wuxuu yidhi ana abaahu sa'ala nabiya sala allahu alayh wasalam can sawm abu nawfal baa leh aabihii ayaa rasuulka ilaahay weydiiyey soomka dee waa soomka aan sunno ah weeye rabadaan aan ahayn halkan oo kale koley ana abaahu uu odhan samictu abi can abi aabbahay dee wuxuu ka warinayo dee san oo kale xataa waxaa isticmaalaa ruux arrintii u joogay oo aabbihiisi wuxuu isaguna goobjoog kaba ahaayo isagaa weydiiyaa waana tan aan leenahay waa taabici o arrintan ma soo gaadhin umana joogin oo waa wuxuu maqlay marka daahirka tan oo kale dee kolkol baan itisaal kol haddii aanu qisadii u joognaag hadduu qisada u joogayna itisaal baa lagu xambaaraa haddaanu qisadan iyo arrintan isaga goobjoog kaba ahayna inqidaac bay noqonaysaa laakiin nasaa-i oo xadiidkan wariyey waa nasaa-i oo imaamka bukhaari ee kitaabkiisan aladab lmufrad la wadaagsaday riwaayada waxaa kuba sugnayd can abi nofal ibni abi caqrab can abiihi oo aabihii buu ka warinaya waana sida xadiidku mutasil inoogu noqonayo waa sida nasaa-i kitaabka kitaabu soom markuu dhammaynaya aakhirka kitaabu soom buu kusoo arooraya waa dhammaadka kitaabu soom isaga zake isaga ka horeeya soomka agtiisa bal markaa can abihi baa kuba sugnayd markaa sanadku sanad mutasilu inoo noqonayaayo dee aabihii buu kaba warinayo in arrintan ma soo gaadhina haddaba aabihii baa saala nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay weydiiyey cani sowmi soomkiibuu weydiiyey faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahay sum yowma min kuli shahrin waa ruuxu wuxuu qaadi karaya dee weligiiba hadduu weynaado hawla yeesho wax kale ay la soo dersaan uu wadi karayo in ramadaan dee waa soomaya waa taase bilaha kaleu sheegayaa bal maalin shiba maalinun ka soom way kugu filaan qultu waxaan ihi biabi anta wa ummi aabbaha iyo hooyadii baan kugu furanayaaye waa taftiye aftika biabi anta wa ummi zidni ii kordhi maalini nin xoog laan ahay intaa in ka badan baan soomi karaaye ii kordhi qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi zidni zidni waa halkan halkii u lahaa qowman xaka kalaama rajuli cinda alcitaab dee imika canaan weyn waa isagoo imika halkan uu ku canaaninayaa ma jirtay hadalkiisii buu soo naqliyey rasuulka ilahay hadalkiisii baa ooyuu dib ugu laabmay rasuulka ilaahay baa yidhi zidni zidni waa hadalkii uu lahaa zidnidii oo ka xikaayoonayo markaasaa muxuu raaciyey sum yowmani min kulli shahrin haddaba hadday taa tahay laba cisho ka soom bil kastaba faqultu waxaan ihi biabi anta wa ummi zidni fainii ajidunii qawiyan waxaan iselayaa ruux xoog leh oo soom intaa ka badan karaye ii kordhi kale xadiidkii cabdullahi bn camr bn alcaasna waa inoo dambeeya laakiin waa qaybaha dambe kitaabka faqaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay baa odhanaya inii ajidunii qawiya inii ajidunii qawiya waa xikaayadii eg ina waa kalaamkii uu isagu lahaa ninkan abucaqrab uu lahaa ayuu rasuulka ilaahay dee waa ayuu ku celiyey inii waa dee nooc citaabba ka dhig inii ajidnii qawiyan inii ajidnii qawiyan faafxama waa aamusay rasuulka ilaahay intuu intaa yidhi buu aamusay kale afxama waa sida halkan bukhaari inoo taala nasaa-i oo kale oo xadiidka wariyay sidaas oo kale fasakata halkan taalay waana tan ku fasirayno u aamusay afxama walow dee ficilkan imika rubaaciga ah waxaan filayaana inaynu caaisho iyo zaynab bintu shaxsin mar ay muqaawalaya hadal dhex mareen oo iyadoo ay zaynab kagaba horreysay iyaduna fa afxamtuha in cibaaro saas aan soo maree afxamahu haddii la yidhaha macnaa waa askatahu uu afgooyo u aamusiiyey oo kalaamun mufxim marka la yidhaah ama jawaabun mufxim waa jawaab aan dee wax laga celin karin iyo taas oo kale mufxim afxamahuna bimacnaa askatahu weeye dee waxay daahirku taas waaye laakiin imika waxaan ka dhigaynaa un macna hulaahi asalkii baan kuba fasiraynaa wax mucadaadka laazim baan kaba dhigaynaayo fa afxama sida lafdigaa nasaa-i inoo keenayo fa afxama macnaa afxamahu maaha bimacnaa askata uu aamusiiyey maaha rasuulka ilaah ninkii ma aamusinayne intuu hadalkan ku celiyey inii ajidunii qawiyan inii ajidunii qawiya ayuu aamusay oo macnaa umuu jawaabinoo maalin dee wixii uu filayay ahaa ii kordhidiina rasuulka ilaah uu kaba aamusay muxuu yidhi fa afxama bimacnaa sakata lafdigii nasaa-i baaba saa ahaa xataa dabantu ilaanu maleeyey annahu la yaziidani markuu aamusay ayaaban sidii wax alla wuxuu kuu kordhinayaa ma jirto uma qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh sum halaaثata min kuli shahrin saddex isho soom bil kastaba waana dee ama ayaamulbiidka haba noqdeen axaadiid kala duwanna way ku timin saddexat ha lagaba dhigo ama maalmo kaloo bisha abe laakiin calaa kulli xaalin ruux hadduu saddex isho bishii ka soomo wuxuu noqonayaa bishii oo dhan nin soomay dee ninka bil kastana saddex isho ka soomaya ka siyaami dahri bay u noqon sida rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh axaadiidiisa kale inoogu sheegay oo sub halaaثata min kuli shahrin maxalu shaahidku waa halkaa fainii ajidunii qawiyan oo hadalkiisii ahayd inuu rasuulka ilaahay ku celuli inii ajidunii qawiyan waa xikaayo kalaamkii shaksiga laga xikaayoonayo iyo marka hore uu zidni yidhi inuu rasuulka ilaahay ku yar celceliyey zidni zidni uu ku celceliyey weeye baabu akhtaari اlkiibati kale baabun baa idinka idin yaala aniga bayna qowseyn baa taala xataa fadlulahi samad tanimay oo laakiin waxay dee markay baab keliya la dhigto horena waynu usoo aragnay waana taa aan soo sheegay kitaabka صaxiixee bukhaari inay dhacdo kolkol isagoo in dee waday abwaab hore inuu baab aan tarjamo lahayn intuu dhigto axaadiid raaciyo bal tawjiihaad kale iyo hadalla barhkood ay leeyihiin shuraaxda way jirtaaye se bal waxay ku fasiraanuun baabka aan tarjamada lahayn inuu fasal oo kale yahay baabkii ka horreeyey qeyb ka mida yahay taas waa mid taa hore meeshii hore aynu soo marrayna sax bay ahayd oo waa qeyb kaba mida baabkii hore mawduuc ay wadaagsanayeen imika halkanse mawduuc kale inoo bilaabmaya umuurihii hore wax ka duwan baa inoo bilaabmaya markaa dee imika tan ma odhanayno waa fasal abwaabtii hore kaba mid aan kusoo jirnay ma aha waayo abwaabta inoo bilaabmaysa ama abwaab dhowr baab waa kiibadii iyo xanti iyo wixii kuba tacalluqsanaa aniga markaa waxay taalla baabu akhtaari lkiibati kolley waa khadarada iyo dhibaatooyinka ay xantu leedahay ama baabkii kiibati saas baa bayn weliba dee waa asalkiisiina kuma sugnoo bayna qowseyn bay taallaaye bal waxa weeye waxaan leenahay baabulkiibati weeye xanta baabkeedii wan xdثna أbو معmر qال xdثna cبدالوارث عن واصل مولى أbي عyynة qال xdثnي khالد بن عرفضة عن ضلحة بن نافع عن جابر بن عبدالله qال كنa mعa رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم bal أbو معmر iyo cبدالوارث wayn horeynuu soo maray واصل ninkan magaciisu yahay oo koley mlى abi uyaynat mawla abi cuyaynatana imaka aynoo raacday waa nin kitaabkeenna bukhaari xadiidkanuu balkagaba wariyey oo imaka tan oo ime waxaan ujeedaa in horta waa ninin marka la eego kitaabkeenna waa ku sugan yahay muslim iyo abu da-uud iyo nasaa-i iyo ibnu maajahna waa ku sugan yahay laakiin saxiixiisa kitaabkan buu kaga wariyey bukhaariya saxiixa wax kagamuu warin waana nin bal maalan kolley aimo kala duwan sida axmed iyo ibnu maciin iyo ay tawhiiqiyaan walow xaafid ibnu xajar saduuq ha kaba cabiro waa nin caabid baanu ahaa kolley dadkii iyagu saxaabada wax ka soo gaadhay laakiin sigaar altaabiciinna la mucaasarooday laakiin aan arag ah oo atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa waa ninkan amaa khaalid ibnu curfudahan imika aan hayno horta kitaabkeennan aan hayno halkanunbuu ku leeya wax kale kuma laha kutubtana kitaabkan nasaa-i iyo kitaabka abu daawuud ayay xadiid kale ku leeyahay waa xadiid kale on kan ahayn laakiin waa khaalid ibnu curfuda ninkan la yidhaaho ninkaa horunbay isla dabaqayin markan walow hadda qataade iyo ay ka wariyaan oo dad taabiciin ay isaga wax ka wariyeen oo xadiidkaa kalan sheegaya abu daawuud iyo nasaa-i iyo kuba sugan haddana xaafid ibnu xajar kaa horunbuu kala daba qadhiga macnaa inuu saadisa yahay waayo wax saxaabo oo wax ka wariye ma jirto wax saxaabo wax ka wariye ma jirto walow isaga dad taabiciin ay wax ka wariyeen bal waxaan leenahay waa nin xaafidna uu kaba cabiro maqbuul inuu yahay macnaa axaadiidiisaa kooban wax dee looga tago nin idhaahno waa looga tegaya axaadiidiisana ma jiraan gees kalena waa lagu raacayo xadiidkan cid kaloo la warisay baa jirta waa taa istilaaxiisu markuu maqbuul yidhaaho kitaabkeennana xadiidkan unbuu ku leeyahay abu da-uud iyo tirmidi ma abu da-uud iyo nasaa-ina xadiid kaloo ku tacalluqsan uun dee kolley nucmaan ibnu bashiir waqtigiisii isagoo waali meel kaba ah nin loo keenay laleey lagu yidhi haweenaydii uu qabay addoon ay lahayd buu uba tegay taas bal wixii uu isagu yidhi oo ah in haddii dee ay u fasaxdayna dee fasaxna waxyaalahani ma galaane boqol ulood baa lagu dhufan oo kale waa adigu shubho rajmigii lagaga rajmiyo haddii kale idan laanahaydna waa la rajminaya hadal saasa oo labadaa kitaab kuba sugan ayay riwaayada kale uu kutubta ku leeyahayba tahay waa inta uu inoogu leeyahayba kutubta khaalid bnu curfuda dalxat bnu naafic waa abu sufyaan oo dee jaabir wax ka warin jiray waxaan filay inaynu soo aragnay qaala wuxuu yihi markaa kunaa maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maciise aanu ahayn wartafacat waxaa kor noqotay riixun riix khabiihatun qarmuun oo muntinatun waa urxun oo de qarmuun ayaa la uriyey waa dee wixi ilaahay u muujiyey rasuulka ilaahay baa la socda isagii mucjizay u tahay iyagiina way uriyeen ur qarmuun bay uriyeen faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh tadruuna atadruuna miyaa garanaysaan mahaadi urtan qarmuun ee inoo urtay waxay tahay miyaa garanaysaa haadihi ruux ladii yaqta riixu aladiina yaktaabuuna almu'miniin oo dee macsiyadani haddii dee ilaahay aanu inaga qarin oo ay urtan leedahay dee urub iyo qarmuun bay leedahaye la urinayo xalaarkay inaynan islama fadhiisaneen weeye oo waxa weeyaan dee ruuxaan macsiyo ku filan oo qarmuunkaas iyo urtaas yeelataa aanay kama soo fulini dee waxay la tahay waa wax naadira ama waa naadirbe eh marka cidbo cid malaa may la fadhiisan karteen oo waa asturka laynagaba asturay eh waa loo kashfiyey markaasoo waa la uriyey oo wuxuu uhi waa kuwa dadka mu'miniinta xamanaya waa urtoodii waa macsiyo xun oo dee ilaahay xarimay oo taas kiibadno kolley waa dee rasuulka ilaahay baaba tacriifiya dikruka akhaka bimaa yakrah oo walaalkaagii muslimkaao wuxuu nacaya aada kuba sheegto waxaasi badankiisa ha noqdo diintiisa ha noqoto naftiisa khalqigiisa khuluqiisa ciddii kale calaaqada laba lahayd waa wixii adigu nacayay haddii aanu wuxuu ahayn wux kuba sugan dee buhtaan iyo hafaryo ayaabay noqonaysaa markii rasuulka ilaahi la weydiiyey sida uu inooguma fasiray haddaba bal taas kolley kalaamkeedu mala waa dheer yahay surooyin ay culimmadu soo reebaan oo yidhaahaan maslaxada ku sugan daraaddeed baa loo baneeya xantana way jiraan suurooyinka kolley suurooyin lixya bay ka dhigaan laakiin imaam nawowi raximah llahu tacaala kitaabkan riyaad saalixiinka kitaab ulmanaahi waa meelaha ugu horeeya kitaab ulmanaahi oo kale waa ku soo arooriyaa iyo kitaabka adkaarood moodo inuu kaba waasacsan yahay iyo aimo kale oo kala duwana waa inay soo arooriyaan oo ah kolkol suurooyin dee maslaxo ku sugan daraaddeed loogaba soo reebayo oo markaa la odhanayo way bannaan tahay laakiin asalkeedu taa weeye shaksi mucayan oo la garanaya marka wuxuu nacaya laguma sheego bal taas bay noqonaysaa xanti haddaba aahaartan xunna way leedahay waa macsiyo xumaan leh urtan leh bal maalan taas balte wataan ruuxa markay nafta lagaba qaado oo kale ruuxii dee mu'minka ahaana markaa malaa'igtii ruuxdiisi ay intay ur udgoon kaba uriyaan ay odhanayaan riixun dayiba albaabadii samada loo furay haddana ha lagu celiyo maqarkeedii kii kalena ur qarmuunta lagaba uriyo waa nafta nafteedii xumaanta samaynaysa ee macsiyada samaynaysa la odhanaya riixun khabiisa marka macasidiiba aahaarteedii iyo xumid ayay kaba mid tahay umuurahan xadaثna mسdd qال xadaثna فضyل بن عyاaض عan سlayman عan أbي سفyاn عan jaaبiri qال أنh qاal bal فضyل بن عyاaض waa imaamkii رأس الcاabidiin waa dadkii cibaadaysanayey iyo dadkaas dee madaxdooda ahaa iyo zaahidiinta kibaartoodii ahaa waa adoon saalixoo kole aad iyo aad uqiimo badan suyuudi ba wuxuu leeyahay risaalo yaroo way madbacaysantahan filaya may way madbaa ma filaya de way madbacaysantah aan babriyonayn jira imaka madaxayo iyadoo rasaa'il kale uu leeyahay la socota de laakiin ruuxii doonaa waa helayaayo imaatan waatan waxyaala dhib yaraadeen haddaanu imaka suuqyadii kaba helinba dee hadduu antareedada iyo waxa way ku jirtaaye uu helayaayo cibaaradeedu ahayd ama cunwaankeedu ahaa waxa weeyaan mushtaha alcuquul fii muntaha nuquul caqliyadu waxay jeclaayeen ee ahaa naqliyadu wixii ay kuweyntootay macnaa waxaan imakaba waa kan record ku jebiye oo kan ciyaaraha iyo waxyaala yidhaah raqam qiyaasiya tay kaba cabiraan carabida oo meel joogtayo de ama orod ha noqoto ama booto ama wax kale ruux kaba badiyey oo laleeyahy waa heerkii la joogay waa raqmigii qiyaasiga ahaa taas bay dhahaan ama waxaase ay leeyihin ama raqmigiibuu jebiyeyba ama dee record ku jebiye taas oo kale waa arrin saasa waa ibaabkaasa waqtigaa hore qabla situmiya sana ama waxaas ayuu markaasu wuxuu meel sheegayaa shay kastoo halka dee nihaayadiisa dhammaadkiisa ayuu sheegaa magaalooyinka markuu ka hadlayu lahaa ee muntaha almudo waa baqdaad oo dee tuu tilmaamay oo kale markaasaa xifdiga oo kale axaadiista iyo umuurahan la xifdisaya wuxuu kaba dhigaa muntaha alxifdi libni jariir itabari hawlaye intaasoo sideetan awr waxay qaadaan buu xafidsanaa aduu muntaha ta'aaliif ama tasniif oo kale ibnu shaahin in la yidhaha buu leeyahy waa halkii kutub la alifa ay kuba dhamaatay oo wuxuu leeyahy kitaab tafsiiro kun iyo dhowr boqol oo jusa iyo muslimee kun iyo musadka ah malaa tafsiirkuna waa ku dhowy waxyaalo saasuu lahaa calaa kulli xaalin waxaan uga jeedaa tane eetu yidhaha muntaha lcibaadati lifadayl ibnu ciyaad cibaadu halkay ku intootay waa caabid lxarameyn ee na waa ninkaas weeye fudayl ibnu ciyaad kalley ina aad u qiimo badan ba asalkiisii horena laakiin de waxaan dariiqyada gooyaha oo budcada oo jidadka dadka u fadhiista ayuu ahaa haddana markii ilaahay toobadii ku arsaaqay wuxuu noqday kaas ee waxa weeyaan magaciisuba wax lagu raaxaysto marka la eego uu yahay ama dadkaa saalixiinta ah dee kaba mid ah ee dikrigood iyo hadalhayntoodu ay tahay qudwe iyo balekeensa kolley kutuba sayar aclaam nubalana iyo keyrkiina tarjamadiisa kuba arki doontaan waxaana la yidhah dee toobadkeenkiisaas meel adigu kolley wankii khuraasaan magaalooyin kaba midow dhexdooda joogsan jiray oo dadka u joogsan jiray oo dee lagu yaqaanay oo habeen habeen habeenada ka mida isagoo gidaar fananayo gabar uu caashiqsanaa malaha sida u dhac ayuu maqlay ruux qaari oo aqriaya alam ya'ni liladiina aamanuu an takshaca quluubahum taas aayadda markaasuu yihi bela yaa rab halkii buu ka dhaadhacay waa dhaqaaqay meel khariibo ah ayuu tegay oo habeenkii islaaho hooyo de waa ninkaa arrintiisuba dee habeenkii u meereysan jire wuxuu la kulmay dad muslimiin ahaayoo safar ahaayo malaa doonaya inay waktigaa dhaqaaqaan oo haddana le war ma fudayl baa dariiqa jooge bal waagu haynaga mariya taas oo kale tu leeya halkan waa kaa gidaarkaasaan fananayay dhinacan kalena dad muslimiina ayaa dee saas oo kale igama cabsanayo taas markaasuu dee goostayna inuu xaramka dego la jaaro dee si buudata kusoo dhaqaaqo xaramkiina ku yimaad caalimo caabid ahaa kolley aad iyo aadna hadday tahay culimo iyo umar iyo cid kastabana kolley mansiladiisa iyo haybaysigiisa iyo xurmayntiisa dee kolley meel ay iskaba dhigeen shiceradii uu cabdillahi ibn mubaarak meel ugaba soo tirinayna kolley waa taa kutubta ku sugan yaa caabid alxarameyn low absartana kaba bilaabmaya kolley kutubta iyo taraajimtiisa way kuba sugan yihiin bal waa fudayl ibnu ciyaad sulaymaanka kuxigana waa acmash weeye abi sufyaan baa raacay waa ninkii marka dhawadiina lahaa dalxat bnu naafic ayuu kunyadiisii tahay waa abu sufyaan baa la ninkaa ad ka wariyay jaabir abu sufyaan magaciisu waa dalxat bnu naafic waana kana waa nin dee lagu yaqaano fi riwaayati can jaabir lagu yaqaano weeye kunyadiisaasna aada uguba shuuroobay magaciisana la garanayo qaale wuxuu hi hajad waxaa kacday riixun ur muntinat qarmuun calى cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam ba wuxuu yihi ina naasa dad min almunaafiqiina munaafiqiinta kamida ayaa iktaabuu xantay unaasan min almuslimiina dad muslimiinta kaba midoo fabucisat waa la diray hadihi riixu lidalik macnaa iyagii baa xumida loo kashfinayey oo dadkii rasuulka ilaahay la socdayna dee digniin weyn bay u tahay ilaahay haba qariyo hadday waxantaan iyo urtaayaan iyaga lagaba urin iyo waxyaalaba eh laakiin xaaladeeda taas oo dee waa waxaan xumidiisa iyo waxaan qarmuunayta in lagaba dheeraado laakiin dee sidayn ugaba dheeraadna waa tan adkaato xataa iskaba daaya masaajida dhexdeeda aan wax kuba xamayna innaga nafteenaan sheegaya iyo dhammaanteenba bal laakiin taasay leedahay weli axaadiisna way noo socota xadaثna cabdاللahi بن صالح qال xadaثna معaaوiyaة بن صالح عan kaثيir بن الxاriث kl an cabdاللahi بن صالح iyo معaawiyaة بن صالح ba horeynau soo maray can kaثيir بن الxاriث waa nin reer dimashq oo kolay abu umayna kunyadiisa ay yidhaaheen oo kitaabka tirmidi iyo kitaabkeena aladab الmfrad kuba sugan min asadisa maqbul min asadisa can الqasim بn cabdالرaحman الshamiyi samictu ibna أmi cabdi yaqul bal ahar weeye qاsim بن cabdالرaحman الshami الdimashqi ayaa leh waxaan maqlay ibn umi cabdin qasim بn cabdالرaحman wanan kitaabka hore ugu soo maray oo صaaxibu abi umamata صaxaabigii abu umama saaxibkiisii weeye inuu isaga ka wariyo waan hayna xaf بn xajar saduq yuqribu kaba cabira lakin aar min dad kala duwan oo aimadii diinta iyo xufaadii kaba mida tawhiiqiyo waa nin hiqa ee kolkol ishkaal wuxuu kaba yimaadaa niman dacafo wax kaba wariya ayaa xadiidkiisa dee dhibta kuba keena ama dee in la daciifiyo kuba keene lakiin waana aynu hore usoo mareen lakiin arrin baa jirta oo ah inay culimada qaarkood sheegteen abu umaamo mooye cid kaloo wax ka maqlayo asxaabtii inaanay jirin gees kalena oo markaa waxay noqonaysaa axaadiida aan abu maamoyo cidda kale saxaabada uu kaba warinaya in lagu tiriyo inqiaac ama irsaal inuu jiro saxaabadu abu ayub iyo mucaawiye iyo dad kala duwan baana ee saxaabadii rasuulka ilaahay kaba mido wax ka wariyaa way jirtaa baltaa wey maxaa kaba mida ibnu umi cabdin waa saxaabigii jaliilka ah waa cabdullahi ibnu mascuud weeye oo ibnu umi cabd waa dee saxaabigii jarigo arrinu kuba shuhroobay waa kii rasuulka ilahi ninka doonaya qur-aanka inuu aqriyo si loo soo dejiyey sawa cusub oo si loo soo dejiya falyaqra calaa qira'ati ibn umi cabdin rasuulka ilaahi baaba leh ina umi cabdi qira'adiisaa ku aqriyo marka waana saxaabi mutaqadima oo khilaafadii cuhmaan dhintay waana kan qasim ay leeyihin inta badan saxaabadii wax kamuu maqlin baa samictu buu leeyahi waa arrin iyagoo dee taas bal waxaan leenahay markaa waxaa inooguma sugan halkan inuu qasim ibnu cabdiraxmaan dee san la idlaaqay aanay ahayn barhkood idlaaqeene dee cabdullahi ibnu mascuud wax ka wariyey hadduu kaba wariyeen dadkii kaba dambeeyey in badan sanado badan ka dambeeyey xagga geeri ahaan uga dambeeyey na dee ehel buu u noqonaya inuu kaba wariyo waa arrin lakiin arrin kalea jirta tirmidi oo kale waa xadiid marka le abwaab اlxuduud waa halkan qadciga sariqada waa tuugada wax la goynaya oo kale axaadiidtii ahayd rubcu dinaar ruuxu wax u dhigma hadduu xado ama halaaثata daraahim gacantiisa la goynayo xirsigeedii ka xado nu dee shubhaya waxaasi jirin axaadiidaas markuu culimadii tidhi iyo ku tagtay sheegay ayaa wuxuu soo qaadaa xadiid ah in de abu qasimkan maya cabdiraحmaan maya qasimkani uu kaba warinayo can ibni mascuud oo ahaa dinaar ama toban dirham wax ka yar inaan gacantii lagu goynahayn markaasuu hadal raaciya bale haddaa tirmidi ninkii doonaya inuu lamo kun iyo afar boqol iyo lix iyo afartan raqamkiisa ayaa hadal buu raaciya lakiin waa xadiidka akhirkiisa ayuu raaciya xadiidku leeyahy waa daciif oo oo uu leeyahay qasim lam yasmac min ibni mascuudin waa sida tirmidi matigiisii ku tahay qasim ibnu mascuud wax kamuu maqlin marka waa umuuro dee kolley malaa taxriir weyn isaga baahan sheekhiisii tirmidi oo bukhaarina waa kan dee agtiisa samaaci uu sugayo ee sanadkiisa ay kuba sugan tahay samictu bnu umi cabdin waana sida tirmidi kuba sugan bal waxaan leenahay waa nin xaaladiisu bal taas tahay sidiisa hiqaba haba ahaadee haddaba ibnu umi cabdi baa muxuu yihi yaquuli marka halkan hadday can tahay dhib may lahaateen waxaa odhan layna inqidaac baa jira irsaal baa jiraan odhan layna laakiin dee samictu baa taalla waxaana filaya inuu bukhaari taariikhdiisa yarba samaacan kuba sugay laakiin waa hadalka tirmidi dee kuba sugan baan leenahay oo waa adigu arrinku waa arrin mukhtalafu fiihiya haddii taas la raajax yeelo waxay noqonaysaa samictudan iyo in la yidhaha waa waham iyo qalad bay noqonaysaa ama in meeshii la yidhaha waa irsaal baa jire de lakiin waa tan samictu waa sariix de ninkiina tadri haddii arrinkana tadriisiya waxaa maaha haddii kale been cad buu isu rogaya haddii aanay arrinkani jirin be bal waxaan leenahay waa kanoo ibnu mascuud waxbaa ka maqlay be yaquulu man iktiba ninka la xanto cindahu agtiisa muminan ruux mumina lagu xanto fa fanasarahu u hiiriya ruuxii xamanayay mumin ayuu u diiday u war waxaa iska daayo waxaasi ma jiraan oo jazaahu llahu biha ilaahay baa ku abaalmariya biha waa bihada raddi weeye iyo bihadihi nusra khayra fi dunya walaakhira khayr buu addunya aakhiraba ku abaalmariya waman iktiba ninka laxanto cinda waqtiisa mumin ruux mumina falam yansur adeeg maha isagii la wadoo la seexantay loomama jeedo waaba ka aamuso lamaba waxane laakiin dee ruuxii baanu ku celin xantii iyoonu u diidin oonu u nusrin ruuxii falam yansuru jazaahu llahu biha waa arrintaas ficilkaa isaga kaba dhacay mafaca dee arrinkaas sanica isaga kaba dhacay fi dunya walaakhirati shara buu ku abaalmariya umaltaqama ma liqo oo axadun axad luqmatan luqmo sharan ka shar badan min ikhtiyaami muminin ruux mumina xantiisa la xanto in qaala fiihi hadduu isaga yidhaaho oo fiihi waa fi lmu'mini maa yaclamu wuu xoog yeeda waa wixii haybad iyo xantu ahaan jirtay in qaala fiihi maa yaclamu faqad iktaaba waa xantay waa sida xadiidka rasuulka ilahi baa iyada tan inoo fasiray xadiid marfuucana inooguma timi wain qaala fiihi bima laa yaclamu wain qaala hadduu yidhaha fiihi fi lmu'mini bima laa yaclamu waxaanu ogeyn oonu garanahayn uu kuba yidhaaho waxaanu ku ogeyn faqad bahatahu kaa uu hafray waa been abuura taasie markuu wuxuu ku ogiyey uu ku sheegayo ayaabay xantii dee kol hadduu isagu nacayo weeye ruuxaasi uu diidaya dikruka akhaaka bimaa yakrah ayaa xantii adigu bal noqonaysaa weli axaadiidii way noo socotaa xanta baabulgiibati wa qowl illaahi caza wajala walaa yaktab bacdukum bacda wuxuu baabaysan yahay xantii iyo ilaahay qowlkiisii uu yihi barhkiin barhka kale yaanu xamanin kale waa xadiid sidiisa kale macruuf waan yar laqbayn xdثna محمد بن يوسف qال xdثna نضر qال xdثna أبوالعwام عبدالعزيز بن ربيع الباhري qال xdثna أبو الزبير محمد عن جابر بن عبداللahi qاaل bal wktiga aad u koobana محamed بن يوسفna waa albikandi nadrgna waa nadr بن شhmayl abulcawaamkanna waa kan magaciisi iyo nisbadii inoo dhameeye waa nin hiqahoo dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa kamid oo kitaabkeenan un ku sugan waa kitaabkeenan un abu zubayr maxamed baa wuxuu jaabir kaba warinayaa inuu yihi kunaa waxaan ahayn maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi maciise faataa wuxuu maray calaa qabrayna laba qabri yucadabu saaxibahumaa dee waa la maqashiiyey labadanna ku xabaalayn meesha waa la cadaabaya cadaabu lqabri faqaala wuxuu ihi inahumaa waa labadan halkan kuba sugan ee ku xabaalan laa yucadabaani lama cadaabayo fii kabiirin dembi weyn macnaha bala maye waa bala waa may waaba weye inahu kabiiru si laftiba dhacday macnaa wax weyno hadday islaam iska ilaali ka fogaada ka dheeraada ay is odhan lahaayeen ama ay is odhan lahaayeen way u sahlanaan lahayd way u fudaan lahaydoo ka tegiisa iyo iska ilaalintiisu ma weyna laakiin sidoo kale ilaahay agtiisa waa kuwan yahay waa dembi xun weeye waaba taa ciqaabtiiyo cadaabka keentay aduu dembigu yar yahay laguma cadaabeen ee dembi weyn oo ciqaab keentay weeyaane macnaa fii kabiirin waa ama sida iyagu fii zacmihima sida iyagu islahaayeen wax weyn ma ahayn ama se waxa weeye o dee fii kabiirin waa tarku wey ka tegiisa laga tagaa may cuslayn oo way u fududayd hadday islaan kaba dheeraada maxay tahay laakiin sida kale waa dembi weyn oo markaas wainahu lakabiirun sida dee bukhaari ba dhacday saxiixa ama axadumaa midkood fakaana wuxuu yaktaabu naas dadka oo xaman jira kolley dee xadiidka kalena namiimadna qeybtanay ka mid noqonaysaa in ruuxan dee namiimada dadka isku diraya ruuxiiba waxyaalo ka warwaramaya waa waxuu nacayo waa juzun min alghiibay noqonoo sida xadiidka dee duruqdiisa kale kuba timi labadan mid ahaani wuxuu la socon jiray dadka dhexdooda isku dir uu isku dirdiro dee iyadaba ina isku dirkii iyo waxaan uu sheegaya xantii baa soo gelayse fakaana yaktaabu nnaasa waaba namiimadii wa ama alaakharu ka kale fakaana wuxuu alaa yata'adaa mid aan dhirsan min albawli waa dee min alibticaadi can ilbowl fogaanshahaas uu dee kaadida kaba fogaanayo muu dhibsan jirin oo ujeedada kaadidiisa ayaanu bal maalan dee dhib uu dhibsado inay kaadidiisu asiibto ay ku duulduusho taas xaggiisa kamay dhac ahayn macnaha xadiidka duruqdiisii kale kaana laa yastadiru laa yastanzihu laa yastabriu waa alfaade isku dhadhawaayo macnahoodna isla wada mid yahay wada saxiixna ahaa manaa iskamu ilaalin jirin kaadida oo midna wuxuu ahaa eeg kaadidan isaga ku duulduulaysa ee asiibaysa wax dhiboo u arkay iyo dhibsi ma jirin macnaa iskamu ilaalin jirin iskama dhowri jirin kaadidiisa taba iyadna de hadduu kaadidiis kama dhowri waayo dahaaradiisii ma hagaagayso salaadiisii baa xumaanaysa fasaadkaa weyn bay leedahay taas buu cadaabkan qabriga kuba mutay oo sida xadiidba kuba yimi cadaabka qabriga intiisa badan ba akaru cadaabi qabri min albowl waa kaadidoo layska dhowri waayo layska ilaalin waayo ayaa cadaabuqabriga intiisa badani kaba yimaada oo dee ruuxii markaa intaa kaba digtoonaado weeyo iskaba ilaaliyo dee midkoodna kaa dadka xamanaya isku diraya taas bay taas baa lagu cadaabaya hadday islaahaan kana uu kaadida islaa iska ilaali kan kalena xantan iyo waxaa iska daa ama namiimadan way u sahlanado way u fudaydo ka tag ay taa ka tagaan kumay cuslaateen laakiin xagga kale dembigu waa dembiga ay cadaabka kuba muteen fadacaa rasuulka ilaahi wuxuu dalbay bijariidatin laam radbatin qoyanoo geed baa laga soo gooyey jariido aw bijariidatayni ama laba laamood fakasarahumaa uu jabiyey oo jariidadii buu kala gooyey uma amara wuxuu amray bikulli kasratin jab kastaba ayuu amray oo in dee bikarsi kuli kasratin dee calaa qabrin oo faqurisat waxaa lagu joojiyey calaa qabrin labadii qabri mid ahaan faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi ama inahu sayuhawanu waa laga fudaydin doonaa amada waa adaatu istiftaaxun min cadaabihima cadaabkoodan la cadaabayo maa kaanataa rodbatayni intaa labadan laamood ay qoyan yihiin aw lamtaybasa maa lamtaybasa inta ani engegin waa laga fudaydinayaa bal waxa weeye arrinkani waa shafaaca rasuulka ilaahay iyo erge uu galay weeye iyagiibuu ilaahay uga baryey in intaa lagaba fudaydiyo markaa rasuulka ilahay wuxu uhi waa laga fudaydinayaa ama taasaan ra waa laga fudaydinayaa ilaa inta ay qoyan yihiin ama intaanay engegin baa cadaabkii laga fudaydinaya kolley dee fudaydintaas makhaasiyo geedkan qoyani leeyahay baa say barhkood yidhaaheen geedkii waa tasbiixsan dee ilahay baa yihi wa in min shayin laa yusabixu bixamdi intanu qoyan iyo tasbiixdaasaa jirto markaa taasaa laga fudaydinaya haddii taa la yidhaaho dee qabri kastaba markaa waxay iska noqonaysaa wax mashruuca isan dee dadkuba in geedkii laguba taago oo nafcigaa yeelato mise arrintu khaas waxay ku ahayd labadan oo rasuulka ilaahay baa u duceeyey oo waa shafaacadiisiiyo intaa dee markaa waxii kale loogama qiyaas qaadanayo kolley saxaabi asxaabtii rasuulka ilahi ka mida buraayat bnu xuseyn waa ku dardaarmay in san oo kale lagu sameeyo geed laguma taago walo cid kale aynaan kaba hayn culimo kala duwana iyaga u arkeenba arrinkani wax khaasa inuu ahay shafaaco gaara inay ahayd oo duca rasuulka ilaahay u duceeyey inay intaas in haddii ay arrintu tahay waxa weeyaan bal si kale ducaayin waxaa ducadii waa shafaaco khaase arrintu ay tan kale tahay waxaa arki lahay dee inuu ruuxiiba ilaahay ugu duceeyo in ilaahay ka wada kor yeelo bal umuuro saasaa jirto waxaa leeyahay labadan xaalo oo dee barhkoodna waa tan dee aynu nagaba agteena laba yaqaane la idhaha geed ku taago oo kale iyo waa xadiidkan iyo wixii laba midka ahaa bal xadiid jaabir oo صaxiixa muslimkuba sugan oo aakhirkiisao xadiid aada u dheero waxyaala kulansadayna macnahan dambe ah in dee isaga shafaacadiisii bal intaa ay tahay ayaa macnaha sababo kuba sugnaaye bal waxaan leenahay ikhtilaaf wujuhaat nathar bayn ahli اlcilm saxaabadana burayt bn اlxuseyn baan haynaa sida dee bukhaariya kuba sugan oo taa kuba dardaarmay macnuhuna markaa waa in la yidhaha qoyaankan baa khaasiye leh oo ama tasbiixdooda ha noqoto ama waxyaale ee kale oo markaa ruux kastaba way anfacaysa haddii jaanibkan kale la eegee bal maala axaadiida daahirkoodu yahayna mee waa xaalo ku khaas ahayd labadaa kuba khaas ahayd oo rasuulka ilaahay uu shafaaco qaaday intaa ducadiisina loo aqbalay intaa dee adigu ay geedkani ama laamahani aanay engegin xadaثna بن نmayri qal xadaثani abi qal xadaثana ismaaعiil wa in abi khalid can qaysi in abi xaazim qaal kaana camr bn اlcaasi wuxua yasiiru mid socda maca nafari min asxaabi famara wuxuu maray calىa baqli meyitin baql dhintay oo baktiyey qad intafaka dibiray faqaala wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartay laan yaakula inuu cuno axadukum axadkiin haadakan xataa yablaa badnahu ilaa calooshiisa waxaan baktigaa weliba qurmay uu kaba buuxinayo ayaa khayrun u khayr badan uga khayr badan min an yaakula laxma muslima ruux muslima hilibka inuu cuno wallah subxana wa tacala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا